Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Bare ayaa shacabka Soomaaliyeed sheegay in wasaaradda waxbarashada ay mar kale qaadayso saddex kun oo macalimiin cusub oo si la'aan ixtiraam la dagaalanka jahliga ee dalka Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Bare xilli uu warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay in tirada macalimiinta la qaadi doono ee sanad dugsiyeedkan waxaa soo gabagaboobay imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiyada sare oo si habsami leh dhammaan dalka uga soo uga soo gabagaboobay guul aada u wanaagsan ayay ahayd berri waxaa bilaabmayaa broseskii lagu qaadanayay saddex kun oo macalin oo cusub oo ka howlgeli doonta iskuullada oo ay wasaaradda waxbarashadu bilaabi doonto waxaanan lagu qaadan doonaa habkii nadiifta ahaa ee hufnaa ee cid waliba ay iska arkaysay ee lagu wada qanacsanaa ee macalimiintii hore ay kusoo baxeen ayaana insha allah lagu qaadan doonaa waa guul kale oo aan isleenahay dhibaatooyinkaa jira waxyaabihii lagu daweyn lahaa ayay ka mid tahay marka haddii maanta cududeenna iyo xooggeenna la arkay oo dhismay oo guulaystay cududeenna kale oo berrina inoo bilaabanayso oo waxbarashadii ayadana guulaha laga gaaray ayay ka mid tahay